assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyo hadalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhace ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaa noogu dambaysa nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyad iyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabtiha lix iyo labaatanka nofembar laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn barnaamijkan kusoo qaadan doonan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab duqeyn loogu dilay saraakiil iyo ciidamo badan oo al-shabaab ah kadib markii ciidamada dowladda oo markaasi kaashanaya saaxiibada caalamka ay duqeymo kala duwan ay ka fuleen gobolka shabeellaha dhexe deegaana ka tirsan waa idiin soo gubin doonaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee soomaaliya al cadaalax oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa faahfaahinadii ugu dambeeyey markaas ka warbixiyey howlgallada markaasi ciidamada ah iyo duqeynta al-shabaabka loogu dilay horjoogayaal ayuu sheegay in lagu dilo waan soo gubi doonaa magacyadooda iyo xaalada markaas duqeyntaa sida ay u dhacday waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona cawaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa go-aano adag kasoo saartay dilalka aanooyinka qabiil ee gobolka shabeellaha dhexe ee ka dhaca una diyaarisay ciidamo gaar ah kadib baaqa nabadda cadale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida kornel xasan waa xasan cali nuur shuute ayaan idinsoo gubid doonaa oo go-aanada kasoo baxay maxkamadda akhrinaya waxaa kaloo maqli doontaa barnaamijkan qayb ka noqon doona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ka qaybgalay munaasabada ay xilka ay kula wareegeen gudoomiye ku-xigeenada cusub ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa markaas xilka u kala wareejiyey waana idiin soo gubi doonaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hashay iyo waxyaabaha ay ka sheegeen ayaa sidoo kale maqli doontaan waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya ayaa degmada cadale ee shabeellaha dhexe ka dhagax dhigay garoon diyaaradeed xarigana ka jiray isbitaal cusub waaad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qaybka barnaamijka caawad kugu hayn saaxiibyaal ciidanka amniga magaalada caabudwaaq ayaa dib ula wareegay ama dib u farayba garoonka diyaaradaha ee degmadaasi caabudwaaq kadib muddo maalmo ah oo u xirnaa mid kamid ah beeraha dega waqooyiga gobolkaasi galgaduud qodobadaasi wuxuu soo kororaya caawa barnaamijka wareega kuligeysan doontaan saaxiibyaal xusn ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
Maxaa la isu dagayaa? La isu dabamarteeyaa.
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid Dagaaluu ginacab yahay. Dollar qaata dul yahay. Shacabkuna dawlad yaal. Alla ma cid bay ka dadan tahay.
wanaag saaxiibyaal habe wanaagsaneyn hawadankiina barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saara haddii had halsan ay muqdisho aad degeysanaysaan qaybaha ugu horre barnaamijkan ayaan gudagelaynaa ciidamada xooga dalka oo kuwa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka ee nisa iyo ciidanka deegaanka ee macuusladeeda loo yaqaano ayaa hogollo qorsheysan oo saacado badan qaatay ka fuliyey deegaanka ceeldheer ee dhaca xuduudda gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu ku sheegay in howlgalka oo ay barbar socotay duqeyn diyaaradeed ay fuliyeen mareykanka lagu beegsay dagaalyano ka tirsan al-shabaab wasiir al cadaala ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay ku dhowaad boqol xubnood oo iskugu jiray dagaalyano iyo saraakiil waa siduu hadalka u dhigay wasiirka oo markaasi aan sheegin khasaaraha howlgalka ciidamada dowladda federaalka kasoo gaaray qudhuuda sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxa uu tilmaamay in xubnaha la beegsay ay ahaayeen kuwa isku aruursanayay deegaanka ceeldheer islamarkaana haatan ay deegaankaasi ku sugeen ciidamada xoog dalka gabagabadii wuxuu uu wasiirka xusay in ciidamada xooga dalka iyo kuwa nabad sugidaba ay ku daba jiraan saraakiil uu sheegay inay ka tirsiin al-shabaab oo baxsaday wuxuuna markaa intaasi kusii daray in howlgallada ka dhanka al-shabaabna uu sii socon doono
saqdi dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda wakhtiga halkaan aan taagannahay waxa uu ka dhacay deegaanka ceeldheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey kaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubaridan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge goobtaas oo ay ugu diyaargaroobayeen in ay dagaallo rogaal celis ah ku qaadaan deegaanno ku yaalla xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray howlgalkaas qorshaysan waxaa uu u dhacay sidii loogu talagalay waxaana lagu dilay inta ilaa hadda aan xaqiijinnay in ka badan boqol ka tirsan khawaarijta al-shabaab ee halkaas isku uruursanayey khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku uruursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istiraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragta ay ka abaabulayeen weerarro ayna doonayeen inay halkaa muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku howlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mida khawaarijtai halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday waxay sidoo kaleeto ciidamada qaranku ku howlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhallinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa howlgalku kula kulmay islamarkaana laga qaaday tillaabadii loo qorsheeyey halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raadjoogo oo ahaa dembiilayaal waaweyn oo ku howlanaa dhibaataynta dadka gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan waxaana ka mid ahaa horjooga xasan nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta al-shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka shabeellaha dhexe ee khawaarijta ah iyo horjooga lagu magacaabo cabdulqaadir oo isaguna si gaara mas-uul uga ahaa waxa ay ugu yeedhaan jabhadda khawaarijta kaasoo waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo halkaas ku sugnaa howlgalkan waxa uu ka mid yahay howlgallada isdabajoogga ah ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ee dadka shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibbada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan khawaarijta waxaana uu la xidhiirsanaa howlgalkii labadii habeenee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka buulamadiino oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo lixdan iyo afar ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay waxaan insha allahu tacaala idinla wadaagi doonnaa sawirro muujinaya khawaarijta is-uruursigoodii inta aan howlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen waxaan kaloo idinla wadaagi doonnaa sawirrada markii howlgalku uu dhacay kadib waxaana runtii rabaa halkan inaan idinkaga xaqiijinno in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijtu halkaa ay ku haysteen ee ciidamada qaranka ee howlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen waxaan intaa kadib rabnaa in aan u sheegno aan u xaqiijinno shacabka soomaaliyeed in runtii howlgallada lagula dagaalamaya khawaarijtu ay yihiin go'aan adag oo dowladda soomaaliyeed ay gaartay ayna ka go'an tahay dowladdu inay sii waddo sidaas awgeed waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ugu imaanayey goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta kuwaasoo si isdabajooga isugu soo dhiibayey furimaha ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay joogaan waxaan kaloon baaqu diraynaa kuwa weli ku harsan safafka khawaarijta oo aan leennahay saacad kasta oo idin dhaafta fursaddiinnu waa sii yaraanaysaa ka soo noqda dariiqa khaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkeenna iyo dawladdiinna kala faa'iidaysta baaqiinna waxaan kaloon farriin u diraynaa waalidiinta soomaaliyeed iyo dadka ehelka la'a dhallinyaradaas oo aan dareemi karno culayska ay ku tahay carruurtooda la marhabaabiyey waxaan leennahay qof kasta oo ay u suurtogeli karsto inuu gaaro carruurkiisa laga marin habaabiyey ha kala soo noqdo howlgalkan waxaa u furan keliya laba dariiq khawaarijta waa inay dhintaan iyo inay ka soo noqdaan faldembiyeedka ay ku jiraan waxaan sidoo kaleeto runtii jecelahay halkan inaan magaca dowladda soomaaliyeed iyo magaca shacabka soomaaliyeedba ugu mahad celinno dadweynaha soomaaliyeed garab istaagga ay u muujiyeen howlgalkan iyo sida ay u go'aansadeen in ay dalkooda ka xoraystaan khawaarijta oo wakhti tiro badan dhibaato dhinacyo kala duwanla ka haysay waxaan kale u hambalyaynaynaa qaybaha kala duwan ee ciidanka qaranka soomaaliyeed oo runtii muujiyey geesinnimo iyo nafurnimo islamarkaana muujiyey sida ay uga adag yihiin oo ay uga gacan sarreeyaan khawaarijta al-shabaab mahadcelin gaar ah waxaan u jeedinaynaa saaxiibbada caalamiga ah ee na garab taagan ee dadka soomaaliyeed ku garab taagan in ay ka nabad galaan oo ay dalkooda iyo deegaankooda ka xoraystaan khawaarijta al-shabaab waxaanan leennahay abaal weyn ayaan idiin haynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
وزير شلay waa dariiqii qaayb gobolka galguudkiisa al-shabaab larabka ku soo qaadeen khasaaraha halkaasi ka dhashay waxaana ugu sheegi kartaa waxaan rajaynayaa in aad aragteen warka dowladda ku saabsanaa deegaankaas howlgalka muxuu ahaa ama dagaalka ka dhacay qaayib runtii wuxuu ahaa dagaal lagu jebiyey khawaarijta waxa ay ku soo noqnoqdeen deegaankaas oo runtii ahaa marin aad iyo aad muhiim ugu ah iyo meel ay dadka ku marin habaabi jireen ciidamada qaranka ee halkaa ka howlgelayay iyo dadka deegaanku runtii aad iyo aad bay isaga caabiyeen waxyeello weyn ayay khawaarijta u geysteen deegaankaasna waa nabdoon yahay hamigoodiina runtii waa la beeniyey oo ma suurto gelin waxa ay deegaanka ka rabeen
kaasi wuxuu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaal oo maanta shir jaraad warbaahinta oo qabtay kan warbixinayay qeymaha ciidamada dowladda iyo kuwa mareykankaba ay ka fuliyeen shabeellaha dhexe deegaana ka tirsan oo uu sheegay in al-shabaab badan halkaas lagu dilay islamarkaana hogaamiyaal sare ay ku jiraan barnaamijka wareega ee degeysanaysaan qeybihiisa hore aan ku gujirnahay dhinaca kale haddii aan eegno saaxiibayaal maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa go-aano adag ka soo saartay dilalka aanooyinka qabiil ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhaca oona diyaarisay ciidamo gaara kadib baaqa nabadda ee cadale ee markaas laga soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabkiisa ee soomaaliya xasan cali nuur shuute oo dalsan kula hadlay magaalxebeedka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay go-aanada maxkamadda asigoo sheegay in aan la aqbali karin cid walba oo markaasi isbaaro dhigtaana ay tahay in sharciga markaasi la waafajo ciddii lagu helaa isagoo dhinaca kale ugu degay ciidamada inay markaasi qeyb ay ka noqdaan shakhsiyaadka dhiganaya isbaarada
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin gobolkan iyo deegaanadan waxaa ka dhacay oo marar badan soo laalaabtay dirir iyo dagaalo u dhexeeya dad walaalo ah waxaa ugu dambeeyey dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmadan cadalle dagaaladii ugu dambeeyey oo dhex maray dad ehel iyo akhribo ah oo walaalo ah dagaaladaasi waxaa ku waxyeeloobay oo dhibaata ka soo gaartay oo ka dhashay naf iyo maal oo aan ka go'in runtii dalka guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanadan aan joogno weliba xilligan lagu jiro iyo iyo deegaankan oo muhiim u ah xilligaani maxaa la yidhahdaa la dagaalanka agagixisada sidaas darteed waxaan rabnaa maadaama garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu rabaa inuu fariin adag uga dilo halkaani dadka ku foogan oo ka shaqaynayo oo hurinayo dagaalada deegaanadaani marka koowaad wuxuu dib adag u dirayaa dadka faraha kula jira maxaa la yidhaahdaa abaabulka iyo kicinta beelaha walaalaha ah oo mar walba sameeya sababaha ay kusoo laalaabtaan ee dagaaladaani ku sameeya ee wuxuuna amar ku siinayaa ciidamada qalabka sida inay tilaabta qaadaan Ee, midda labaad oo ah iyagoo mar kasta ay maxaa la yidhaahdaa ayna mar iyagoo mar kasta ay maxaa la yidhaahdaa ay ay- ay ku fiicnayn oo maxaa la yidhaahdaa iyadoo mar kasta aysan suuragal ahayn oo oonan dagaal sokeeyin inuu dhaco aysan ay mar kasta xadgudub tahay oo xadgudub ku tahay diinta iyo dalka iyo dadka ayuu haddana xilliga lagu jiro oo oo ay dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed dhammaantood ay ku aadan yihiin ay ku ku sii jeedaan inay cadowga argagixisada ah la diriraan in uu ku soo beegmaa waxa keliya oo lagu fasiri karo inay tahay in dhabarjibin iyo hagardaamo lagu samaynayo ee dagaalka cadowga ka dhanka ah sidaas daraaddeed ee dadka dagaalada sokeeye ka qayb qaadanayo waxaan u sheegaynaa in ay garab taagan yihiin ay si bilaash ah oo macno darro ah ugu hiilinayaan argagixisada inay ogaadaan qofkii argagixisada u hiiliyo macnaheedu wuxuu ka baxay garabka ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida iyo maxaa la yidhahdaa ciidanka deegaanka ah ee xaqudirarka ah ee ku howlan ee howlgalkan barakaysan sidaas daraaddeed ciidamada qalabka sida waxay ku amran yihiin dadka ka shaqaynaya nabaddiidnimada iyo dhibaatada ka shaqaynayo in ay siday cadowga ula diriraan ay qabtaan Ee, waxaa marna la ilaawi kara runtii nabadoonkii sharfanaa ee weynaa ee allah u naxariistay nabadoon mukhtaar oo runtii ku geeriyooday asigoo oo ka shaqaynaya nabadda ayaan darro iyo nasiib darro weynay ahayd in uu qof u geeriyooda oo qiimahaas leh inuu u geeriyoodo asigoo nabad maxaa nabad uga shaqaynaysaa u geeriyooda waxaan rajaynayaa in uu noqdo qofkii ugu dambeeyey qiimaha lahaa ee si macno darro ah noogala dilo oo uu ku dhinto Ee, waxaanan ilaahay gadaashiisa nama fidnayo asagana jannada allah geeye Ee, arrinta kale oo iyadana muhiimka ah waxaa waaye oo aan rabo inaan kusoo gabagabayno dalkaani wuxuu lahaa sharci ninka isbaaristaha tuugga ah qofkii qof dilo dagaal safayn ah shuruuca ka taala oo ciqaabtooda leh haddana dowladda soomaaliya iyadoo eh, maxaa la yidhaahdaa dhibaatadan iyo mugga ay leedahay iyo culayskeeda tiirinaysa waxay soo saartay shuruuc hor leh oo runtii garsoorka ciidamada qalabka sida eh, loogu wareejinayo in uu arrimaha howlgallada deegaanada howlgallada ka socdaan in uu dhacdooyinka ka dhaca oo soo laalaabtay inuu asaga ikhtisaas u leeyahay uu qaado Ee, waxaan kaloo iyadana bogaadin mudan in baaqa ka soo baxay deegaanka cadalle oo ku saabsan in qofkii qof dilaa iyo isbaarada dhanka ka ah oo tilaab in laga qaada sheegaya asagana runtii xisbad gaara iyo siduu leeyahay sidaas darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo maanta wixii ka bilaabo maleeshiyaadka hubaysan ee abaabulan qaabka abaabulan u- u u dagaala waxaa qabanaya xeerka ciidamada qalabka sida waxaana la horgey doonaa oo lala tigsan doonaa maxkamadaha ciidamada qalabka sida iyadoo qof walba dembiga oo gala iyadoonan maxaa la yidhaahdaa sharciga sida uu ka qabo loogu qaadi doono waxaa si gaar ah loo beegsan doonaa oo loo bartilmaamsan doonaa madaxda maleeshiyadeeleedyada ka shaqaynaya in ay dagaalka huriyaan si gaar ah loo beegsan doonaa waxaan rabnaa maamulka gobolka iyo maamulka stateka in ay maxaa la yidhaahdaa ka qayb qaataan ayagaa og ayagaa yaqaano inay tilmaamaan oo ay sheegaan cidda khatarta ku ah deegaanka ay tilmaamaan Ee, ciidamada amniga oo ciidamada qalabka sidana waxaan faraynaa inay soo qabtaan qofkii kunug lahaaba arrimaha qabiilka iyo arrimaha dagaal oogistaani inay soo qabtaan ay maxkamadda hor keenaan waxaan ballan qaadaynaa garsoor ciidan ahaan in aan tilaabtan uga adag ka qaadi doono qof kasta oo lagu helo inuu kicinayo meel- ee, dagaal dad walaala ah kicinayo waxaan ballan qaadaynaa qofka mudan ciqaabta dilka ah in inta lagu xukumo si deg deg ah loogu fuliyo anagoo kaashanayno ee, madax- madaxweynaha dalka iyo kan isteedka in sida fulintu ay noqoto mid dhaqsi ah waxaan kaloo ballan qaadaynaa qofka lagu helay isagoo dhibaateynaya dadka oo la qabtay inuusan dib dambe uusan ugu soo laaban deegaanka oo laga hay doono waxaan rabnaa inaan dadka maleeshiyada beeleedyada u sheegno waxa ay maxkamadaha milatarigu sababta ay u maxkamadayaan inay ciidan yihiin maaha waa inay nabadiid yihiin oo ay la mid yihiin kuwa argagixisadaha iyo al-shabaab aadaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah Ee, gudoomiye waxaan la soconnaa in shalay lasoo saaray baaqi cadale madaxweynaha jamhuuriyadda uu joogay ee, duubabka dhaqanka ay joogeen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle uu joogay een, qeybaha kala duwan ee bulshadu ay joogeen sidee maxkamadda ciidamadu ay ula falgelaysaa baaqii nabadda ee shalay cadale kasoo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida markii oo lasoo saaro labada baaq oo oo golaha wasiiradu ay soo saareen baaqa ee go-aanka qaraarka ah in ay maxkamadaha ciidamadu ay la wareegaan kiisaska ka dhaca meelaha furinta ah oo dagaaladu ka socdaan oo ay u diyaargarowda arrintaasi waxaana la sameeyey ciidamo gaar u ah ee isbaarooyinka iyo dadkaas xeeraha qara- walaalaha ah oo diriraya inay ka dhex shaqeeyaan waxaa la socon doona xeer ilaaliye kaas oo hubin doono qofka eh, ciidanka ka hor istaaga inuu amar ku sii doono ciidanka inay tallaab ka qaadaan hadduu dirarna meesha lagu toogto waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka deegaanka qofkii ciidanka inta hor istaaga kudhi kasoo jeeda ma leh qabiil ma leh waxaa waaye tuug dhinto waaye burcad dhinto waaye ma aha qof reer ah oo dhintay dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inay baaq waafaqsan shareecada islaamka waafaqsan eh, qaraarka golaha wasiirada waafaqsan shuruucda dalka ay soo saareen annagana waxaan diyaar u nahay baaqaas inaan fulino ciidamaha ka howlgeli doono waxayna ka shaqayn doonaan in eh, isbaarooyinka iyo dadka maleeshiya beeleedyada hormuudka u ah inay taargadgareeyaan waxaa la socon doona ciidamadaasi sharciga ku shaqayn doonaan waxaa la socon doona qof xeeraaliye ah oo hubi doono qofkaani inuu khatar amniga ku yahay haddii uu diido hubka dhig oo- oo oo dirirane waxay ciidamadu amar u qabaan inay tillaab ka qaadaan ee nolol iyo geeri mid ay ku qabtaan qofkii dhinta marka dadka deegaanka waxaan rabnaa inay ogaadaan inuu yahay tuug dhintay inuu yahay dembiile dhintay magaca dembiilaha uu leeyahay waa dembiile qofkii oo la dirira ciidamada isagoo weliba isbaaro dhiganaya ama dad walaala isku diraayo marka waxaan rabnaa inay saas ula socdaan oo howlgalka waxaa qayb ka naqon doona howlgal sharciga waafaqsan oo la socdo shar- sharciga oo naqon doonaa waxaana qayb ka naqon doona xeeraranta ciidamada qaranka sida si loo hubiyo qofka tilaabta laga qaadaya inuu yahay qofkii qaldanaa ee gudoomiye waxaan la soconnaa ee in gobolkan shabeellaha dhexe aanooyin qabiil dilal siyaabooyin kala duwana isbaarooyin iyo dhibaatooyin badan ay ka dhici jireen maxaa maxkamadda ciidamada xilligan kusoo beegay in eh, gobolkan si toos ay uga howlgasho gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmadan cadale su-aashaasi waa muhiim waxaan xilkaan ugu soo beegay waxaad ogtihiin dad ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaankan gobolkan shabeellada dhexe inay ku jiraan halgan barakaysan oo khawaarijta iyo shabaabka lala- loola diriraayo dagaalkii oo socdaa waxaa dhacday in eh, iyadoo dad am- maxaa la yidhaahdaa ama maangaab ah ama cadowga khawaarijta ah uu soo dhex maray inuu dadkii deegaanka ahe walaalaha ay isku diro oo dagaalla ka dhacaan halkaasi waxay sababtay arrintaasi inay hakad geliso dagaaladii socday saas darteedan waxaa lagu madaxweynihii qaranka soomaaliya uu u yimid kii stateka uu u yimid ciidamada iyo garsoorka ciidamada qalabka sidana ay focuska halkan usoo saareen arrintaasi iyadoo laga duulaayo waxaan rabnaa wixii maanta ka dambeeya qofkii dhinta inuu yahay inuu qof nabadjiidkoo kale loola macaamilayo maxkamadu waxaa la- loo sameeyey shuruuc cusub oo leeyahay garsoorka ciidamada ayaa ka howlgelaya arrintaana oo qaadaya dacwadahaani markii intii looga soo sameynayo maxkamadihii caadiga ahay arrintuna ay caadi kusoo laabanayso meelaha howlgalka lagu xoreeyey dham waxaa kasoo geli meeshan keliya maaha meel kasta oo howlgalla ka socdaan oo gobolada dalka ka mid ah waxaa ka howlgeli doona garsoorka ciidamada si eh, maxaa la yidhaahdaa qofka qaldamo ama ciidanka ka tirsan ama maleeshiya beeleed ah ee cadowgii meeshii laga dul qaada foodo ka sameynaya isbaaro dhiganaya qofka shacabka dhibaataynaya tilaab deg dega looga qaado meeshana looga qaado waxaa la ballan qaaday oo oo dadka deegaanka iyo madaxda qaranka ballan qaadeen qofka lagu helo inuu khatar ku yahay amniga in meesha markay maxkamadda go-aan u gaartay isla meesha lagu fuliyo oo waqti dheer aysan qaadanin Sa- sababta keenta waxaa waaye dadki inay lasoo lasoo dib maray halgankii oo la rabo in ama argagixisada iyadoo dul maraysa ama dad wax magarataa ay dhibaateeyaan
waayahay baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay
baaqeena ugu dambeeya waxaa waaye annaga maxkamad ahaan waxaan ballan qaadaynaa qofka maxaa la yidhaahdaa lasoo qabtay oo diika deegaanka horta deegaanka waxaan ka dalbanaynaa dadka oo maxaa la yidhaahdaa ama state ka ahaado ama degmada ha ahaato ama duqeyda dhaqanka oo shalay baaqa wanaagsan soo saarta ha ahaato waxaan ka dalbanaynaa inay tilmaamaan dadka khatarta ku ah kuwa horjoogayaasha u ah maleeshiya beeleedka inay tilmaamaan ciidamada amnigana amnigana waxaan ku amraynaa inay kuwaasi soo qabtaan annagana garsoor ahaan waxaan ballan qaadaynaa qof kasta ciqaabta uu leeyahay inuu qaato
cam ahaan bulshadayna ay cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmulo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kuga diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saaxeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintas dher waxaad kala xiriirtaa eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofot grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dolar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bilah aryaha nugu daalin warkan waa inka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
ebi dhexe barnaamijka hawriyga wararka afar labaatanka saacraade hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal markan haddii aan eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud
habeen dhexe barnaamijka wareega ayaan isa soo keenay saaxiibayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuu ka dhagax dhigay garoon diyaaradeed wuxuuna xarig ka jiray isbitaal cusub madaxweynaha oo dhowaan halkaasi gaaray ayaa sidoo kale kulmo kala duwan la qaadanaya odayaasha waxgaradka ah qeybaha kala duwan ee warbaahinta ayuuna la hadlay madaxweynaha asiguna ka hadlay safarka iyo dhagax dhigga iyo xarag jirka markaasi ee garoonkan diyaaradeed ee cadale
baryahan meelo badan oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaan soo booqannay oo ay ugu horreeyeen meelaha frontiga ah hadday tahay gobolka hiiraan iyo hadday tahay gobolka shabeellada dhexe hadde dagaal oo aad iyo aad u qaraar oo adag ka socda yacnii oo hadda meel fiicanna maraya inaan muxuu ahay maamulka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle wixii xoog iyo juhdi ay hayeen dagaalka ay geliyaan islamarkaana haddana ay u heleen fursad iyo haddana muxuu ahaay awood kale in ay dibudhiskiina ay qayay meeshiisi ka socdo maalinaweed bardweyneaan tagna waa run aarboor weyn oo bardweyne ku yaallo aarboorkaas bardweyne in fayskiisii labaad loo sii hormariyo oo laami laga dhigo ayaan ku soo wada ballannay waana laga shaqayn doonaa haddii allayidhaah intana aarboor maba lahayna inay ayadana aarboor bilow ay yeelato ayadana muxuu ahaay waa hawsheedii maanta u taagannahay oo dhagacdhigeeda aan kala soo qayb galo dowlad goboleedku iyadu ay mashruucan soo ka soo shaqaysay soo qabanqaabisay hirgelintiisana ay ayada muxuu ahay leedahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aniga gaar ahaan markaan arko horumar meelba horumarayso dalka soomaaliya ka mida runtii aad iyo aad ayaan ayaan ugu farxaa marka waa waa bogaadinaa waana hambalyaynaa madaxweynaha iyo maamulkiisa guud ahaan hirshabeelle oo dhan meel kastoo ay joogaan dadaalka ama haddii ay tahay xoraynta dalka iyo la dagaalanka khawaarijta iyo haddii ay tahay mashaariicda horumarinta ka shaqayntoodaba wax aad iyo aad u weyn isbitaalka magaalada cadaloo dib loo soo nooleeyaan arkaynay airboorkiio maanta la dhagax dhigayaan arkaynaa magaaladan magaalo sida loo sheegay taariikhi ah oo aad iyo aad muddo fog magaalooyinka soomaalida kuwa ugu faca weyn ka mid ah waaye waa magaalo beecadeeda iyo quruxdeeda iyo nidaamkeeda dalxiiska iyo deganaanshaha ku fiican horumarinta xeebaha ayaa iyaduna muhiimad kale ah oo aan madaxweynaha leeyaha iyadana diiradda hala saaro dowladda federaalka ana waa idikala shaqaynaysaa haddii allayidhaah in horumarinta xeebaha meel kastaba saddexda kun oo kilomitr oo xeebta soomaaliya ah in laga wada faa'iidaysto horumarna laga gaaro qaybta hirshabeelle ay ku leedahayna in iyaduna sida hadda ay meelo badan oo kale hirshabeelle horumarinta uga bilowday inay xeebahana dhankooda ay fiiriso caalamkuna maanta meelaha uu heelan yahay ka mid tahay shaqo abuurka dhallinyaradeena lagu jeegan karo dhaqaalaha dowlad goboleedka iyo dhaqaalaha dowladda soomaaliya intaba muxuu ahay lagu qaadi karo airboorkan wuxuu aad iyo aad u fududayn doonaa khayraadkaas badda in maxaanku irahda loo helo gaadiid maadaama waddadu hadda ay iska dhib badan tahay aanay muxuu ahay weli diyaarsanayn wadda in la dhisana xoogaa wakhti badan ay u baahan tahay airboorku ka fudud yahay ka wakhti dhow yahay waxaan rajaynaynaa airboorkani inuu degmada cadale iyo dowlad goboleedka hirshabeelleba iyo gobolka shabeellada dhexeba inuu dhaqaale ahaan albaabo cusub u furaan rajaynana aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mar kale waxaan leenahay reer hirshabeelle hambalyo shirkadda docol ee barnaamijkan bilowdana iyagana waxaan leenahay hambalyo aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin
dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa muqdisho ugu qeybgalay munaasabad ay xilka kula wareegeen gudoomiye ku-xigeenada cusub ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka ayaana gudoomiyaha gobolka ahna duq magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa xililkii u kala wareejiyey gudoomiye ku-xigeenada cusub iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir kadib munaasabad ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar marka hore munaasabadda xil wareejinta waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho
dareemi karin ama uusan deeqsii karin dadka qabowga marka waa ka xunnahay inaan intaanu waqti aan ka qaadno laakiin munaasabadda aan u joognaayo ah munaasabad la sii karo waqtiga aada na siiseen waan inkaaga mahad celinaynaa awalan uma golaha wasiirada ay nagu soo ixtiraamay inay nagala soo qayb galaan golaha baarlamaanka ee labada aqal iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee hortayna fadhido oo nabadoonada iyo akhyaarta iyo cidda culammada iyo kulli gudoomiye ku-xigeenadii yaro saxaabtayda ahaa iyo kuwa cusub intaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii ma raba oo inaan waqti dheer aan ku qaadanna halkan ragga saxaabta aan nahay way soo shaqeeyeen waqtigoodiina runtii juhdigii ay geliyeen gobolka banaadir iyo dowladda hoos intaba waxa maanta laga dhexlaya ayay qayb ka tahay ayaguna shalay dhexleen shalakay ka dhexleenna daraadou dhexlay daraadkii dhexlana maalintii kasii horeysou dhexlay marka waa xarin isu-dhiibka uu hadda ka dhawaajinaya wasiirka taladu waa meerta ilaahayna asigaa weyda tilka layaaminu daawiluhaa baynannaas dadkan bay dhex wareegaysaa marka xil wareejinaa layidha xilka tegid maaha marka hadday wareejinta adna beritaad la wareegi doontaa waa tacliyo marka saabkay cali iyo caanaboore iyo xildhibaan farxaan iyo xogeye xiirey iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo basma oo naga maqan intaba aniga maalmo kooban ama muddo kooban ama bilo kooban aan wada shaqaynaynay intii aan wada joognay waa isqaadana runtii waana jeclaysta xataa haddii ay la sii joogi lahaayeen runtii aada iyo aadaan ugu faraxsanaa inkastoo ragga saxaaboo baasha doondoona ay jireen oo marka qaabta isdhaamiyoona ku dir daadkaaba qaado maxaggaas tareenkaasu xagga ka fuulaba laakiin haddana runtii qofka markaad wada shaqaysiin aad isbaranaysiin qabi furaanta niyad samida iyo wada shaqaynta intaba uga mahad celinayaa muddada koobnada aan wada shaqaynaynay marka cali hadda adaladiisii waxaa islaha meeshuu jiro waaba ka keenteen intaad geyntantiin laakiin hadda waxaa malaya shuwarmadii shaayaa wata maraya marka marka waxawaaye waxaan rajeynayna haddii ilaa yidhaahdo shuwarmadii shaahii uu sheegaayey maalmahan uu ka sheekeynaayey in shuwarmadii shaahi isan qabanaan rajeynayna haddii ilaa yidhaahdo mas-uuliyaddana waa shay waa wax culus cirkaa diiday dhulkaa diiday bini aadamkaana qaaday kuwa qaadaana ka mid nahay aniga maalintii kow xilka la wareegaayo saaxiibkay mugaabaan kala wareegaaye howlkaaan kula wareegaaye dhigacadii rag badanoo joogaaye hadda halkaan joogo halkaan iyagoo la takarfanjeer ma laha anoo saan u hadlaayo ayaa ilaahay qalbigay ku soo riday markaasaan dhahay karfanjeer maalika halku dhigayna i naqato qandiga dabadaha laga tolo iyo jid waa layga dhaxla waxjeeb lagu qaada layga dhaxli maa iyo hal doolar dalkaaga ku dhiso iyo saaxib hortaada hagaaji iyo halku dhigyo waxay ahayn runtii bartilmaameed noo ahay oo aan shaqadayna ku beesgaraynayna haddana haddii ilaa idhaahdo waxaan rajaynaynaa halkudhigyo noocaas oo kale ah inaan la nimaadno oon dadka iyo dalkaba anugu shaqayn haddii ilaa idhaahdo waan sheegnay inaan wada jirnaan israbnaa oon wada isqaadanno inaan kala jirna ma rabna inaan wada jirnaan rabnaa mas-uuliyaddana saarana waxaan ku guda karnaa wada jir iyo isagolaan ku guda karnaa runtii odayaal waayo arag ah maaragtay muddo badan kasoo shaqeeya dalkan oo ka mid ah xildhibaan dhamanacaad iyo akhyaarkaloo fara badan iyo taliya carabow iyo dad mas-uuliyiino muddo badan soo shaqaynaya xildhibaan shariif iyo ayaa halkaan fadhiyo aaminsana anaga sidaydaba qofka weyn waayo aragga ah aqoontiisa iyo khibradiisa iyo dhallinyaronimada xooga ku jiro in inta laysu kaba laga faa'iidaysto inaan midna la dayacinaan aaminsannaha haddii ilaa idhaahda waana ka faa'iidaysan doonnaa khibraddaasna waa ka faa'iidaysan doonnaa waxaan rabnaa marka ninkii maalin soo shaqeeyey waxbuu ku dhaamaa marka inaad ka faa'iidaysato waa laga maarmaan calaa kulli xaal raggan waa rag soo shaqeeyey rag hadda shaqo ku cusubmaan ayaga laftirkooda yabo axmed diiriyo gudoomiye ku-xigeen ugu ahay waa wada shaqaynaynay muddadii aan gobolka joogay ciise guura gudoomiyuhu ahaa isaguna degmooyinka hodan iyo daynila degmooyin badan uu soo maray sheekh xasan jimcaal waa nin la yaqaano dowladda ilaa maxaa mursan markii dambe u ay la taliye reer wasiirow soo noqday cabdicasiis kadaalika faysal sidoo kale marka waxaan isleeyahay meeshaas wuxuu ku halaabo hagaraa jirtee xoogaa aqoonlahan ma jirtaan isleenahay marka kuwii maaragtay waxa laga sugaaya qabta allaha naga dhigo midda labaad dadku waxay naga quudaraynayan waxaysan shalay naga sugayn shalayna ma aqoonin laakiin wayna barteen maadaama ilaahay onigowna soo celiyey wax badanay naga quudaraynaayaan waxay naga quudaraynayaanna kuwii qabta allaha naga dhigo ilaahayna anugu guuleeyo welina waxa waaye karfanjee maleeda meeshahiiday igu qoran tahay berina hadda waxaan keenay tiishowgamada noogu dhiga midna hadda ha lagu tirto midna hadda waa lagu tirto cabadda caleebta habsheeha saddex bakeeraba bakeeri way dhaadahaaway way ku filantee ha lagu rido ha lagu wada gaduudsado inta hal bakeeri halaa caleena lagu khasaari lahaa afar bakeeri dhaadaa ayaa beri hal socoto marka waxaasoo idin waxay tahay aan dadka waxooda u dhaqaalayno haddii ilaa yidhaahdo calaa kulli xaal guddoomiyihii aan bedelay oo xilka aan ka warin ka bedelay guddoomiye cumar meel fiican ayuu wax soo gaarsiiyey asigana waa ku mahadsan yahay asiga iyo garbihiisiba way ku mahadsan yihiin
dhinaca kale mas-uuliyiintii maanta xilka la wareegay gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenada amniga iyo sitad maamul gobolka banaadir mas-uulkii hore iyo mas-uulka cusub ayaa si wajir warbaahinta ula hadlay cali cabdurdheere iyo gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegay yabo oo ayagana markaasi iskaga kalmaad celiyey shaqooyinka ah markaasi ay soo qabteen
waxaan halkan ku wareejinay waa mas-uuliyiddii mas-uuliyadda in la wareejiyo oo aan saaxiibadana cusub ku wareejiyeen ku wareejinana macnaheedu waxa weeye annaguna waxaa weynay kalsoonidii ee madaxweynaha iyaguna waxay heleen kalsoonidii madaxweynaha middaas ruuxeeda madaxweynuhu kuma qaldana bal waaba ku saxsanya sababtu nin saaxiibada kamida ma raba magaciisa inaan sheege yaa wuxuu yidhi halkaas iga hor yimid ka ilaa ku rido adigaana martay yo igu yidhi marka waxaa dhaniyo anigu waa ogaa camalkaan hormarsadaan ogaaye inaan la ii shafaaco qaadi karin waa ii muuqatay waxaan is lahaa ama isagu kaa sahlan yahay laakiin barashada waa dhib ma leh muxuu ahaa barashada waa dhib ma leh haddii shaqo lagu jiray annaga madaxweyne ana magacaabay waana run oo qalbiga qofku laba muel ma aadi karo kaliba aniga dhaqan ahaan siday iga tahay madaxweyne hore ana magacaabay kalsoonideenu madaxweynihii hore jirtay sidii u jirtaa weli macnaheedu marka ma aha inaan kasoo horjeysanayno dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub waa la shaqaynaynaa nin saaxiibka ya yaa sheeka hadda igu soo dhacdaa jirto wuxuu iga shekeeyey xilligii ikaadi maanta ayuu ka dambeysay xilligii dagaalada ay aad u adkaayeen xoogaada laga soo qabtay dhamaadka sagaashan iyo labadii yaa wuxuu yihi adis ababa waxaa isugu nimid allah u naxariiste maxamed cumar xabeen maxamdeer marka waa shakaysteen oo bankiga ganacsiga iskala shaqayn jireen raggii madaxda ahaa iyo dowladdii hore waxay yidhaahdeen yo maxamedow nimankiina reerkaaniyo niman gowga tihiin dhaqanka kuma ficlinin nimankan habardigii qabka dhaawacana waa daaweyn jireen kii la qabtana waa la bixin jiray niyo idinka saas ma aadna samayn ninkaasna nin aada hadalka uheli u ahaa wuxuu yii suge mukale igu soo naq warkaaga waa ugu naqay wuxuu yidhi cabdi murgaasa la yidhaha nin la yidhaahdo oday wey cabdiyow adimaadkaa muu dhahay sheekada ma helaadahay unuka iyo habargii waxaan ku heshiin u dhahay mina layda qabtay in la dilo dagaalay ahayd ninku iyagaa balanta ka bax unka balantaan ku taagan yahow dhahay ninkii balanta ka baxay iyo ninkii balanta ku taagan waxaa qaadan ninkii balanta ka baxay waxaan kala jeedaa marka annaga hogaamiyaan lahayn madaxweyneaan lahayn madaxweynihii xilkii waa laga daladilaystay markii laga daladilaystana qudbu ummadda soomaan u jeediyey annagana waa ku jirnay wuxuu yidhi waxaan idinka codsanahay in dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub lala shaqeeyo markii kadibna ma ogin meel oo arrintii yidhi ha laga laabtay dagaalkii dhufaysta ha lagu laabtana baana maqan si gaarana intana sheeko wadaagay yihiinna kama aana maqal idaacadna kama aana daawan kama aana dhegaysan taas macnaheedu waxa weeye askarigu markasta amarkii dambeeyu qaata amarkii loogu dambeeyey wuxuu ahaa dowladda lala shaqeeyo sidayaan dowladda oola shaqeynayna mudda unugu ma qaldanine balanta halkii ka baxaa qaldan anugu balantan taagana marka balantan ayaan laga bixin madaxweynuhu kuma qaldan inuu xilkan naga qaado waa ku saxsan yahayo xilkan waa la iska qaadayo isagaba midda weyn yaa hadda ka hor waxaan ka daldalina waa nin rag ahee waa soo jamaaleeyey waa soo shaqaystay wixii oo tob iyo tacab iyo talo iyo tignika xataa ku dar waa isku soo darsaday banaanka unaga dhigtay waa kala shawarmada meelaha ku cunaa soo ma marka waa sidaas waxaan halkaan markaa maanta waa ku faraxsana annaga inaan xilka wareejino waxaan idinkula dardaarmayaa saaxiibada cusub oo xilka aan ku wareejinayno laba qodob baan idinkula dardaarmaya walaalayaal qodobka koowaad wuxuu yahay waxaa idin soo magacaabay madaxweyne kalsooni ayuu idin siiyey maadaama madaxweynuhu kalsooni idin siiyey waxaan idinkula dardaarmayaa inaad madaxweynaha kalsooni idin siiyey aad daacad u noqotaan inaad looyarta u muujisaan inaan haddii isagu kalsoonidiisa u idin siiyey aanna qabiil ka aadin inaydan dan ka aadin inaanay kooxaysi kale ka aadin ee siduu idiin aaminay waxaa keliya u samayn kartaan abaalkiisa inaad celisaan way aa nafta u bixisaan qodobka labaadna waxaa weeye maanta intaan xilkaan idinku wareejiyo ka hor life style ayaa ku jirteen nolol kale aad ku jirteen noloshiinii caadi ahayd inaan la bedelin xilku mar hadduu ku bedelo waxbaa si kaa ah anugu hadda halkaan markaan ka baxo waa aqaanaa caawa guriga aan ciyaarta la daawan doono markaan ka tago meel kale duumad ku ciyaan doonaa waa la socdaa markaan ka tago qolaa siyaasadda isla falqeyna waa tigi doonaa taas macnaheedu waxaa weeye markii hore aan ka bixin noloshii aan ku jirin taasna kula dardaarmayata ugu dambaysan waxaa weeye meeshaan ninkaan madow gudoomiye karfan baa la aqaana aniga meeshaas loogu qortay karfan jeer male oo uu kala jeeday musuqmaasuq inuu la dagaalo anugu nasiib aan kula shaqaysto wehelina idinkaa nasiibka yahay ninkaasna shaqaysta oo la shaqeeya oo dacaad oola shaqeeya qodobka ugu dambeeya waxaan leeyahay saaxiibadan iyo halkaan xilka ku wareejinay saaxbiga waxaan kula dardaarmayaa inaan dowladda la shaqeyno dowladnimu wax sahlan ma aha aniga waddankan waxaan kusoo laabtay laba kun iyo sideeddii intaad iga jooga garan kartaa intaas marba sidii fikirkaygu yahay dowladnimo aan la shaqeynayay haddeerna dowladdan aan la shaqeyn doonaa gaar ahaan inta al-shabaab ay la darirayso anigu nafteyda waa u bixi doonaa dowladda iyo madaxweynaha iyo hoggaanka intaba haddii ilaah yeelan marka waxaan is ognahay dowladnimaana deeqda guddoomiyaha halka waxaan leeyahay guddoomiye madaxda halkaa fadhisa iyo soomaalida daawan doonta hortooda waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo muddadii gaabneed ee aan kula shaqaynaya waxaad i tustay odaynimo saaxiibtinimo yani wax aan hadda ku fasiro ma garanayo marka waxaan rabaa soomaalida horteeda inaan kaga mahadceliyo waa maasaqda wada guddoomiye waagii hore oo aad xukunka haysay waxaa ka tagta maxaa la yihahda hal doolar dalkaaga ku dhiso waxaan ee
waqtiga aad u cariiraya guddoomiye fadlan noo soo gaab waxaan marka kula dardaarmayaa guddoomiyaha magaalada muqdisho la yidhaahdo hadda yaboo axmed iriyo oo hore xafiiska u fadhiyey oo shaqada aad u yaqaana ku wareegto ah laakiin amniga aan ku wareegtona waa amni feeg ah waa boolis aan hoos dhigan waa nabasmid aan hoos dhigan oo shaxaad aan kula shaqeyn iyo walaalow waxaas inaad qaban kartaa waxaan rabaa oon kugula talinaha inaad dhaxal oga tagto gobolka balaadir oo aada maqaam iyo golo deegaan iyo amni mooda soo wareegaan waa maasiti walaadabaashi saaxiibadii hore ee guddoonka guddoomiye ku-xigeenada iyo xogeeyaha dhammaan degmooyinka agaasinka agaasimayaasha gobolka muxtasharafka bahda saxaafadda ciidamada ammaanka dhammaantiin waa salaamantiin salaan kadib waxaa farxad weyn noo ah inaan maanta halkaan walaalaheen saaxiibadan xilka aan kala wareegno farxad weyn bay noo tahay saaxiibayaal waan kaga mahad celinaynaa sida sharafta leh ee xilkaan noogu wareejideen gaar ahaan guddoomiye cali yare oo saaxiibkay ah oo ninaad in badan isla soo qariibno isku xaafad iyo isku iskuul iyo isku dugsi inta baan ahaa jirnay danooniga aan isla ciyaari jirnay aadna aan isku naqaano guddoomiye waan ku faraxsanahay khudbadii halkan aad ka jeediday inaad dowladda la shaqaydid oo aada garab istaagtid dowladdu maantay soomaaliya oo dhan ayay shaqo uga baahan tahay shaqada uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu hayo oo har iyo hameen uu la habsanaa yahay oo meel kasta uu taagan yahay waxay u baahan tahay maanta in qof kastoo soomaaliyeed oo wax gartaa uu garab istaago maxaa yeelay waxa uu la dagaalamayaa wax u baahan maantay siyaasad iyo kala qoqob iyo inaan isfiirfiirino ma ahan waa cadow dalka iyo dadka iyo diinta intaba dhibaato weyn ku hay sidaa darteed qof kasta oo soomaaliyeed oo caqli leh waa inuu dowladda garab istaaga madaxweynaha jamhuuriyadda uu garab istaaga marka caliyow aada iyo aadan kaaga mahad celinaynaa saaxiibada codsiga aa u jeediday waa tiim dhallinyaraa waxaana is leeyahay xilku sideedaba waa meerto maalinba qofaa haya waan la hubaa inaanan sii hay doonin annagu kuwii naga horreeyana sidoo kale marka waxaa muhiima inta shaqada la joogo oo aad xilka haydid inaad dalkaada iyo dowladdaada iyo dadkaada aa u shaqaydid marka aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa saaxiibada kalena saasaan ka rajaynahay ma rabo hadalka inaan sii dheereeyo ilaahay baan waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo xilkan iyo mas-uuliyadda guddoomiyaha gobolka uu nagu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyaddana uu maaragta noo doortay inaan gobolkan wax ka bedelno gobolkan hadda ka horan ka soo shaqaynay khibraddeenu maantay uguma hor ahan laakiin isbeddelaa la rabaa inaan la nimaano oo sidii hore ka dib ilaahay idinkina waan la imaanaynaa bulshada gobolkan banaadir degan waxaan rajaynaynaa iyaguna inay maamulkooda garab istaagaan waa maamulkii iyo guddoomiyihii hore oo gobolka hore uga soo shaqeeyey oo hal doolar intii hadda saaxiibadu ka dhawaajiyeen karfanujeel male qandi hoos ka duleela iyo howlahaasoo dhan guddoomiyaha lahaa anaguna dee tiimkiisiyaan ahay markaas intaasna waxaa loola jeeday corruptionka waxaa la yidhaahdo in lala dagaalo xilligaas jidadka ugu badan oo magaaladan aada aragteen oo laamiyada waktigaasaa la dhisay waxaana lagu dhisay hal doolar dalkaada ku dhiso aad ayaan ugu faraxsanayn halkudhigaas markuu guddoomiyuhu la yimid annaguna garabkiisaan ku taagnay meel kastana dee hogaanayaan hogaanka iyo inta ku xigtaana hadday iskaashadaan waxbay keeni karaa waxaan ka codsanaynaa dadka magaalada muqdisho degan cadowga soomaaliyeed ee shabaab la yidhaah oo magaalada ku jira inaad garab istaagtiin maamulka iyo hay-adaha ammaanka ee ka shaqeeya maaragtay gobolka si loo cirib tiro oo gobollada hadda lagula dagaalamayo sida loogala dagaalamayo o kale si sidaasoo kale loola dagaalo magaaladan waa inay maaragta noqotaa suuragal ma ahan maalin kasta magaaladan inta dad lagu dilo aad dadkaas dilayana aan la soo qaban oo hal qof aan laga soo qaban suuragal maaha marka waxay ku imaan kartaa maamul iyo bulsho wada shaqaynaa ciidamada ammaanka oo aan hubo inay maaragtay maantay hoggaankoodu uu yahay hoggaankii ugu habboonaa oo aan wada shaqayn karno waxaan rajaynayaa inay muddada waxaan ku dadaali doonaa iyadoo guddoomiyaha gobolku lagu hogaaminayo madaxweynuhuna uu hoggaankeenna sare u yahay gobolkan amniga in la hoos galo sidaa darteed waxaan rajaynaynaa brosayskaas inta uu socdo si dhow oo wada jira in loo wada shaqeeyo oo amniga looga shaqeeyo saaxiib ayaan soo dhowaada
gudahaan caawa barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan magaalada muqdisho oo anag intaan barnaamijka keysanka ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo